ciidan axmed cayaar waxaa ka iman nababaryoy sagaal bilood sideed shan iyo toban geedi baan soo guutay adduunyada ilmaa laba boqol baan ariga lahaa dameeraha toddobaan lahaa lo-da shan iyo toban neef iyo intaayan ka badan baan lahay geela sideed baan lahay xoolihii fujuq intaayoo dhanna waan soo guuray dalow waan ku soo degnay halkaa maxay ahayd xoolo waxaan lahay way madheen darxibay noqdeen guriga aan degnaba hormoon baan kaga guuray halkana maanta neef keliya la imanoo dameera
waxaana soo maray doon anagu aragnay maaha weligeed bayna lamid ahayn waa laba abaarood ba abaartii lamid weligii caalamka dad intan la eego kaleeto soo degay ma jiro abaar kastoo dhacda boqol milyanoo dollar oo dheeraad ayuu bixinayaa hore ayuuna lacaga fara badan oo ilaa iyo afar boqoloo milyanoo dollar ugu bixiyey wax ka qabashada abaarahani oo saameynta badan laga yaabo inay ku reebaan etoobiya qaramada midoobeyna waxay ka digtayba in tiradaas hadda aad sheegtay tobanka milyan ay laba jibaarmi karta bilooyinka soo socda haddii aan si deg deg ah loo loo howlgelin marka lacagahan dheeraadka ah ee maraykanka uu bixinayna waxaa loogu talagalay dhinaca cunnada reega marka aad fiiriso lacagahaasi hadda maraykanka uu sheegay inay ku kabayaan lacagaha loogu talagalay ama arrimaha wax looga qabanayo dhibaatooyinkaas abaartaas dhibaatooyinka ay geysatay ma kula tahay in ay wax ka bedeli karto xaaladda haatan markaad eegta suhayba dowladda etoobiya dalka etoobiya abaarihii ka dhacay sideetamaadkii iyo hadda tan ayaa daran ayaa laleeyahay laakiin fursadda etoobiya ay haysta waxay tahay ayaa laleeyahay dowladda ayaa hadda jirto oo si weyn ugu lug leh wax ka qabashada abaarahan marka waxaa laleeyahay lacagahan dowladda lagu yabaha iyo dadaalada ay dowladda wadayba inay ka hortagtay in dhibaatada ee faraha kasii baxda ayaa la arkaa marka waxyaabo fara badan ayaa socda qaramada midoobey waxay ku yaboohday ilaa iyo hal bilyan oo dollar ka badan in la aruuriya kalabar lacagtaasna hadda waa la hayaa ayaa laleeyahay